alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi اddiin baabkii u dambeeyey baabu man sama nifaasa xayda waxaa ka hadalay axkaamta xaydka iyo nifaasku ay ku kala duwan yihiin faman yadkuruhaa yaa sheegaya aya cusmaan ciddada haye xaydka waa ku ciddo tirsanaysaa laakiin nifaas kuma ciddo tirsanayso haye hayru wax kale nacam saaxib alkofiya azarqa xaydku waa min calaamaat اlbuluq lakin nifaasu ka mid maaha haye hayru xukum kale nacam a a nifaaska cibaadadi ma joojinayso iska tukanaysa la ya rajul agga cibaadaadka waa isku xukun wey haye waa la sheegay taas nacam waa isku mid bay ka yihin xukunkaas haye wilaayadu xukun maaha de haye xukun baynu ka hadlayna hada laysa bixukm a maa xaaraan noqonaya waa isku mid bay ka yihin waxay ku kala duwanyin baan rabna axkaamta o dhan way wadaagaan baynu yihi ilaa dhowr xukun mooyaane labaad sheegteen haye nacam dhaxalka qaangaadhka horaa loo sheegay axkaamtiisuna waa waa isku mid dalaaqa miyaanay ku kala duwaneen gabadhoo xaayida mayaa la furi karaa maya iyadoo xaayida lama furi karo laakiin iyadoo nufasaaya waa la furi karaa xukumkaana waa ku kala duwan yihin ahlucilmiga qaarkoodna arrin kaleo ku kala duwanyna waa sheegaan oo ninku hadduu iilaa sameeyo oo uu ka dhaarto waxa weeyaan xaaskiisii muddo afar bilood ka badan afar bilood marka ay dhammaadaan ayaa la soo joojinayaa oo la kala dooransiinayaa inuu furo iyo inuu dhaarta ka noqdo marka waxay yidhaahdaa nifaaska muddada ay nifaaska ku jirto afarta bilood loogu tirin maayo oo waa laga jarayaa laakiin xaydka muddadiisii waa loogu tirinayaa oo afarta bilood ayaa ayaamulxayd ay ugu jiraan waayo fansalaltu fa akhadtu hiyaaba xiidatii maxaynu ka qaadanaynaa hadalkaa ama xukun maxaynu ka faa'iidaysan karnaa aye istixbaabu itikaadi ilmara hiyaaba lilxayd gayra hiyaabiha almuctaada inay mustaxab tahay gabadhu xaydka inay u yeelato ama u samaysto dhar aan ahayn dharkii ay xidhanaysay waana u baabaystay bukhaari masaladaasi waa inoo soo socotaa baabu mubaasharati lxaayidi gabadhii xaayidka ahayd mubaasharadii ninkeedu mubaasharaynayay baabkii ka warramayay weye kani mubaasharadaada halka waxaa looga jeedaa iltiqaau lbasharatayn in jirhkiisi iyo jirhkeedu ay kulmaan laakiin loogama jeedo aljimaac waayo mubaasharadu laba macnay nusuusta ugu soo aroorta iyadoo jimaac looga jeedo walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuuna fi lmasaajid almubaashara aljimac baa halkaa looga jeeda iyadoo looga jeedo inay labada jidh istaabtaan iyadoo galma aanay dhicin marka imika mubaasharadan waxaa looga jeedaa in jidhkiis iyo jidhkeedu ay istaabtaan qala xadaثana qabisa ibn cuqba abu camir اlkufi qala xadaثana sufyan huwa sufyan ibn saciid aلthawri can mansuur huwa ibn اlmuctamir can ibrahim ibn yazid الnakhaci can اlaswad ibn yazid الnakhaci can caaisha qaalat waxay tihi kuntu waxaana aktasilu inaan maydha ana aniga iyo wanabiyu sala allahu alayhi wasalam min inaain waaxidin weel qura ayaanu xaggiisa ka maydhana kilaanaa junubun iyadoo labadeeduba janaabo aanu qabno wa kaana yaamurunii wuxuu fari jiray wa kaana waxaa rasuulku yaamurunii mid ifaro fa atazir ay an atazira buu ifari jiray alitizaara faataziru waan gun guntan jiray fayubaashirunii waa y mubaasharayn jiray wa ana xaa'idun iyadoo xaa'id aan ahay bay tiri wa kaana wuxuu aha yukhriju mid soo saara ra'sahu madaxiisa ilaya xaggaygu u soo saari jiray wa huwa muctakifun isagoo ictikaafsan fa aqsilhu waan meydhi jiray madaxa rasuulka wa ana xaa'idun marka xadiidka waxaa hore ayuu inoo soo maray qadiyadda ku saabsan aliqtisaalu min aljanaaba iyo weelka haddii gacanta uu geliyo qofka junubka ahi inaanay biyahaasi mustacmal aanay noqon ahayn waxaa kaloo xadiidku uu daliilu yahay jawaasu aliqtisaali curyaanan inuu maydhan karo qofku isagoo dharkiis ka dhigay iyo ninka iyo xaaskiisu inay nac meel ku wada maydhan karaan waayo lama farin mid waliba ka kale cawradiisa inuu ka xifdiyo ixfad cawrataka ila min zawjika buri rasuulku alayhi salaatu wasalaam waa xadiidka markaa bukhaari imika u keenay qadiyadda ku saabsan mubaashirada wakana yaamurunii faatazir fayubaashirunii wa ana xaa'id taasina waxay tusinaysaa inay banaan tahay gabadha xaa'idkaa inuu ninku mubaashareeyo oo macanaa jidhkiisi iyo jidhkeedu ay istaabtaan taasina waxa ay tusinaysaa gabadha xaa'idka inay tahay طaahirat اlbadan miduu jidhkeedu طaahir yahay oo jidhkeedu aanu najaas ahayn waxa najaasti uu yahay uun dhiigga iyo meesha uu taabto qala xadaثana ismaaعiil ibn khaliil abu cabd لlahi اlkufi qala akbarana عaliي ibn musir abوlxasan qala akbarana abu isxaaq abu isxaaq huwa ashaybani سليمان بن فيروز من مشاهير التابعين عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت waxay tihi kaanat waxay dixdaanaa midkayo waxay u jeedaa umahaat اlmuminiinkii إidaa kaana hadday tahay xaa'ida faaraada uu doono rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam an yubaashirahaa inuu mubaashareeyo amarahaa waa fari jiray an tatazira inay guntato fii fawri xaydatiha xaydkeedu marka uu bilow yahay fii bidaayati xaydatiha uma dabeetana yubaashiruhaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa mubaasharayn jiray qaalat waxay tihi wa ayukum kiineebaa yamliku hananaayo ka adag irbahu manaa xaajadiisa amaba se xubintiisa oo labadaba waa lagu macneeyey oo waxaa la dhaha alirb waxaa looga jeedaa manaa alcudw aladi yastamticu bihi waxa kale waxaa looga jeeda alxaaja oo xaajadana dee halkan shahwadii bay uga jeedaa kiiba kiiba kiineeba shahwadiisa hanan kara oo xaajada irbanna waa la idhaahdaa arabanna waa la idhaahdaa labada wejiba waa ku banaan yihiin kama kaana siduu ahaa nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulku ymliku mid hanto oo ka adag irbahu ay cudwahu wa shahwatahu taabacahu khaalidu wa jariiru can الshaybani marka waxa ay mutaabiceeyeen khaalid iyo jariir cali ibnu musir oo xadiidka ay kala wariyeen nacam abu isxaaq الshaybani khaalidna waa ibn cabd illahi اlwasiti jariirna waa jariir ibn cabdilxamiid adabbi marka xadiidkan wuxuu tusinayaa inay bannaan tahay in ninku uu mubaashareeyo calaa zawjadiisu marka ay tahay xaaid waayo waa طaahirat اlbadan jirkeedu waa طaahir weeyi waxaa markaa xadiidka aynu ka qaadanaynaa iyadoo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu ahaa mid macsuuma isla markaana uu ahaa mid naftiisa ka adag sidaa caaisha ay tilmaantay ayaa haddana uu ka fogaan jiray mawdica ama meesha oo fari jiray inay xaaskiisu soo guntato taana waxay dhahan ahlucilmigu raxmat ullaahi calayhim waxaa laga qaadanayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa inuu baraayo inay aada uga fogaadaan gabadha jimaaceeda iyo wixii sabab u noqon karaba marka ay tahay xaaid waxaa kaloo laga faa'iidsanaya qaacidada macruufka ah qaacidatu sadi daraa'ic in wadooyinka markaa meel xun kula gaari kara marka horeba la yska awdo la yska xidho walow waddadaasi mid mubaaxaba ha noqotay hadday yaqiin tahay waddadaa mubaaxa inay sharku gaadhsiinayso ama khalabatu dan male xoog badan lagu garanayo waddadaasi mubaaxay meel xun inay kula gaadhayso waddadaasi in laga istaago weeye sadu daraa'ic ayaa la yidhaahdaa haddaba ninka maxaa uga banaan xaaskiisa marka ay tahay xaaid mubaasharadu waa uga banaan tahay laakiin xadkeedu waa maxay waxaa ahlucilmiga qaarkood marka ay ku tageen bacdu salaf iyo aimada qaarkood sida imaamu sufyaan athawri iyo axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahaweye wagayruhum wixii aan farjiga ahaynba inuu kaga istimtaaci karo waxaana marka ay xujaysteen xadiidka anas ee imaam muslim warinayo ee rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu leeyay isnacuu kula shay ila اljimaac macnaa wax walba sameeya oo nooc kastoo istimtaaca ka mida oo marka hore mubaax ahaa jimaaca un markaasi iska ilaaliya waxaanay leeyihin xadiidkan baabka ee rasuulku uu fari jiray inay soo guntato waa calaa wajhi اlاstixbaab waa sunna un inuu sidaa waxa weeyaan uu faraa waana min baabi waxa weeyaan sadi daraayic sidaasi horeba aynu u ishaaray ee maaha macnaheedu inay waajib tahay inay gabadhu ay soo guntato iyadoo markaa aan guntiba aan xidhnayn ayaa istimtaacu ku samayn karaa marka mawdic alxayd unbuu iska ilaalinaya yasaluunaka can ilmaxiidi qul huwa adan faactazilu nisaa fi lmaxiid ay makaan alxaydka ayuun baa laga dheeraanaya oo farjiga ah waxyaaba markaa taa ay ku sii ayideenna waxaa ka mida caaisha radia allahu canha ayaa waxa uu ku yihi masruuq ibn اlajdac alwaadici inii uriidu an asalaka can shayin waana astaxyi taabici buu ahaa waxaan doonaya inaan masale ku weydiiyo waanan xishoonaya faqaalat inamaa ana umuki wa anta ibni anugu waxaan ahay hooyada adna inankaygii baa tahay faqaala ma lirajul macnaa ha xishoonin faqaala ma lirajuli min imra'atihi waya xaa'id ninka maxaa uga banaan xaaskiisa iyadoo xaa'ida qaalat lahu kulu shay ilaa farjuha manaa wax waliba waa uga banaan yihiin nooc kastoo istimtaaca oo marka hore xalaal ah ilaa farjigeeda mooyaane aharkuna waa saxiix marka caaisha radia allahu canha laa shaka inay cilmi dheeraada masaladan ay ka hayso cilmigaasoo weliba camaliya oo tabiiqiya waayo de waa zawju nabiy calayhi isalaatu wasalaam waxaanay tilmaamtay markaa wixii aan ka ahayn jimaaca inuu jaa-is waxa weeyaan uu yahay ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxay ku xidhan tahay qofka xaaladiisa ayay ku xidhan tahay hadduu yahay mid naftiisa markaa ku kalsoon oo naftiisa hanan kara oo alwuquuc fi lmuxaram shayga xaaraanta inuu ku dhaco naftiisa ka celin kara dee jimaaca mooyaane istimtaaca noocyadiisii kale oo dhami waa u bannaan yihiin haddiise waxa weeyaan aanu naftiisa dabdin karin waa inuu iska ilaaliyo oo inay inay guntato iyo wixii markaa fowqa alizaara guntiga dushiisa intaasi ayuunbaa u bannaan waxaanay sidaa u leeyihin dee waa qaacidai sadu daraa'ic laakiin asalku inuu jaa-is yahay mubaasharo oo dhami ilaa jimaac mooyaane taasi anfin mayso oo xukunka guud waa sida laakin de qof xaaladiisa si gaara waa loo eegi karaa haddii looga baqdo arrintaa mubaaxa inay xaaraan gaadhsiiso dee arrinta mubaaxa baa laga joojinaya ee qofka xaaraanta waxa weeyaan gaadhsiineysa qala xadaثna abu نuعman qala xadaثna cabdالwaxid qala xadaثna shaybani w abu isxaaq qala xadaثna cabdالlahi bn shadaad qala samictu can maqlay maymuna وتqul lkana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay wuxa ida araada markuu doono an yubaashira imraأaةa gabadh inuu baashiro min nisaa'ihi dumarkiisa ka mid a amaraha waa fari jiray ay bilitizaari inay guntato fatazarat waa guntanaysay wahiya xaaidu markaasuu mubaashiraynay warawaahu sufyaan can shaybani taasina waa calaa wajhi istixbaab baynu nidhi oo inay guntataa waajib ma aha abu nucmaan waa maxamed ibnu fadl asaduusi caalim ayaa la idhaahdaa cabdulwaxidna waa ibnu ziyaad albasri cabdullahi ibnu shadaadna waa cabdullahi ibnu shadaad ibnu usama ibnu lhaad alleyfi waa min awlaadi asaxaaba walahu ru'ya qaala baabu tarki lxaa'idi gabadhii xaa'idka ay tegista ay ka tegeysay buu u baab yaha asooma soomkii ay ka tegeysay oo gabadha xaa'idka ah inay soontaa ma banaana waa xaaraan inay waxa weeyaan haddii ay soontana soomkaasi ka ansixi maayo iyadoo xaa'ida iyadoo xaa'ida soom ma bilaabi karto iyadoo sooman haddii xaydku u yimaadana walow daqiiqada ama ilbiriqsiya ha ka hadhaan qoraxda dhicitaankeeda iyo soomkeedu waa buraya marka waxaa isweydiin le muxuu bukhaari u sheegi waayey inaanay salaada tukanahayn ee u yidhi un gabadhii xaa'idka ahayd ma soomayso lanna salaada inaanay tukanahayn waa masale iska cad oo dee salaada shuruuddeedii waxaa ka mid ah tahaara gabadha xaa'idkaahina dee daahir maaha laakiin soomka wuxuu si gaara ugu xusay lannahu soomku isagu tahaaro uma baahna falaa yushtaradu lahu tahaara oo min shuruudi waxa weeyaan soom ka ka mid maaha tahaaradu faritaanka la faray gabadhu markay xaa'id tahay inay soomka ay ka tagto waa min baabi tacabud weyi ilahi baa subxana watacaala ku addoonsaday tacabudkuna wuxuu u baahan yahay dee daliil si gaara u tusiya walihada bukhaari raximah llahu tacaala uu si gaara ugu baabaystay inaanay soomahayn salaada lafteeda waa ishaari doonaayo salaada inay qallaynayso ayuu sheegi doonaa marka taana dee waxa waa ishaara ayaa ku sugan ama tilmaan uu tilmaamaayo dee inaanay tukanahayn marka ay xaai tahay qala xadaثna سacيid بn abi maryam wa sacيid بn الxakm ibn mحamed almasri qala akbarana mحamed ibn jaعfar ibn abi kaثيir qala akbaranii zayd huwa ibn aslam weye zayd can ciyaad ibn cabdالlahi an abi saciid can abi sacيidi الkhudri qala wuxuu yihi kharaja waa baxay rasuulu الlahi slى الlahu عalيه waslm fi aضxى ay fii ciid اlaضxى aw fitrin aw fii ciid اlfitri buu baxay ila lmusallaa buu u baxay banaanka lagu tukado taasina waxay tusinaysaa sunadu inay tahay salaat اlciid fi lmusallaa oo masaajidkiisii fadliga badnaa ee salaada lagu tukadaa kun salaadood ee udhigmaysa xagga ajarka marka masjid اlxaraam laga yimaado ama laga reebo ayuu ka tegey rasuulku famara wuxuu soo maray cala nisaa'i dumarkii buu soo maray macanaa markii hore raggi ayuu ukhudbadeeyey oo fawacada annaasa waamarahum bisadaqa faqaala ayuha nnaas tasadaquu famara cala nisa haddana dumarkii ayuu u tegey markaa sababtu maxay tahay ahlucilmiga qaar waxay leeyihin kitaab ulciideyn baynu ku arki doonaaye dumarku waanay maqlahayn khudbadii uu ragga u khudbadeynayey maadaama ay ragga ka soocnaayeen ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa maqlayeen laakiin haddana arrimo iyaga u gaara inuu kala hadlo ayuu doonay rasuulku calayhi salaatu wasalaam taana waxaa laga qaadan karaa ama laga faa'iideysan karaa khudbaddii ciidda si guud intuu u khudbadeeyo khatiibku haddana dadka qaarkood dumarka ama ragga ama dhalinyarta inuu marlabaad si gaara ula hadli karo oo masaa'il iyaga khusaysa uu kala hadli karo faqaala wuxu uhi rasuulku yaa macshar الnisaa dumarow tasadaqna sadaqad la baxa fainii maxaa yeelay anigu uriitu kuna waa laykiin tusiyey akara ahli naar naarta ehelkeeda idinkoo u badan faqulna waxay dhahen wabima arrintaasi maxay ku dhacdo sababu yaa rasuul allah qaala rasuulku wuxuu yihi tugfirna waxaad farabadisaan allacna cayda iyo nacdasha wa takfurna waxaad ka wanaagiisii dafirtaan alcashiira azawj waxaana cashiir loo yidhi ana waa mukhaalid waa mid hada jeraale ay isku dhex jiraan maa ra'aytu maana rag min naaqisaati caqlin kuwo caqligoodu naaqus yahay min naaqisaati caqlin wa diinin kuwo diin iyo caqliba ka nuqsaansan dumarka oo adhaba haddana ka tagsiin og lilubbi rajuli ninkii caqligiisa alxaazim ee ahaa nin go-aan leh min ixdaakuna yaana mid idinka idinka mida mid ka caqli naaqusaysan oo ka diin naaqusaysan oo haddana ka tagsiin og adhaba ka tagsiin og lilubbi rajuli ninkii caqligiisa alxaazim ee weliba go-aanka lahaa deka kale sida gelin horeba waa ku cabayaan wey macnehed waa ninkii caqliga iyo go-aanka lahaa wey qulna waxay dha wamaa nuqsaanu diinina diinteeda nuqsaanteedu waa maxay iyo wacaqlig caqlina caqligayga nuqsaantiisu ya rasuula allah nuqsaanta xagga diintii caqliga nagaga jirta waa maxay qaala wuxu uhi rasuulku alaysa miyaanahan shahaadatu lmar'ati gabadha waxa weeyaan marageedu mithlu nisfi shahaadati arajuli ninka maragiisa kala berhkii oo kale miyaanay ahayn qulnaa waxaanu nidhi balaa waa sidaa qaala wuxu rasuulku fadalika arrinkaasi dee min nuqsaani caqlihaa buu ka dhashay caqligeeda nuqsaanta ku jirta alaysa miyaanu ahayn arrinku idaa xaadat markay xaydo gabadhii lam tusalli inaanay tukanayn walam tasum aanay soomahayn qulna waxaan ihi balaa waa sidaa qaala wuxu uhi fadalika arrinkaasina dee min nuqsaani diinihaa buu ka midi diinteeda nuqsaanteeda oo waktigaa markaa aanay tukanahayn ee aanay soomahayn dee qofkii tukanaya ee soomayey yacanaa diinteedu waa ka nuqsaansan tahay oo qof tukanaya oo soomaya iyo qof aan tukanahayn aan soomahayna dee diintoodu isku darajo ma aha laa shaka waa kala diin badan yihiin marka la eego xagga waxa weeyaan camalkaas xadiidkan waxaa ku jirta masaa'il fara badan masale waxay tahay taa uu baabaystay alimaamu albukhaariyu raximah llah a gabadhii xaayidkaadi inaanay soomahayn oo rasuulku waa kaa yihi lam tusalli walam tasum marka ay xaydo waxaa laga qaada inay mashruuc tahay in salaat ulciid musallaha lala aado waxaa laga qaadanayaa imaamku dadka inuu faro sadaqadda asadaqa oo ragga iyo dumarka labadaba waa faray rasuulku calayh isalaatu wasalaam wa fii xuduuri nisa alciid dumarku salaat ulciid inay kasoo qeyb gelayaan baa laga qaadanaya laakiin ragga ay ka soocmayaan oo aanay dhex gelahayn waxaa laga qaadanaya imaamku inuu si gaara dumarka u waanin karo iyadoo khudbaddii horeba ragga ay la dhegaysteen waxaa laga qaadanaya jaxdu nicam inay tahay xaaraam nicmadii iyo wanaaggii cidi ay kuu gashay inaad dafirtaa inay xaaraan tahay oo dee asbaabta dumarku naarta ay ugu bateen baabay ka mid tahay bal waa min alkabaa'ir wa takfurna alcashiir wax allaale wixii wanaag ninkuu idiin sameeyey baad dafirtaan waana sababta naarta aada ugu badateen waxaa laga qaadanayaa saas oo kale inay xaaraan tahay cayda iyo nacdasha iyo hadalka xun isticmaalkiisu bal imaamu nawowi raximah llahu tacaala xadiidkan wuxuu u daliishaday inay kabaa'irtiiyo dembiyada waaweyn ay ka mid tahay maadaama ciddii samaynaysay naar loogu goodiyey waxaa laga qaadanaya iطlaaqu اlkufri calى اdunuub alati la tukhriju min almila in dembi aan diinta lagaga bixin kufri lagu sheegi karo oo wax kastoo shareecadu kufri ay ku sheegtay maaha wax diinta lagaga baxo wax diinta lagaga baxo iyo wax kale labadaba shareecadu kufri waa ku sheegtay labada ka loo jeedana waa in daliil gaara la helo haddaad aayad qur-aana ku aragto kufri lagu sheegaya ama xadiid markiiba ha u qaadanin gaalnimadii diinta lagaga baxaayey oo kufrigu akbar iyo asqar buu u qeybsamaa labada ta looga jeedana waa inaad daliil kale u raadiso aayad caddaynaysa ama xadiid ama waxa weeyaan fahmu salaf saxaabada ridwaan ullahi calayhim iyo quruuntii saddexda aayadee fadliga badnayd bal naskaasi sida ay u fahmeen masaladaasina waa ta sababu noqota ahlucilmiga qaarkood inay isku khilaafaan masaaisha qaarkood ma gaalnima se gaalnima sida tarku salaa oo kale oo salaada ka tegisteedu inay kufri tahay ishkaal kama taagna laakiin waa kufrigee baa la isku khilaafo ma akbarkiiba mise waa askarkii oo culimada le kafir ma waxay leeyihin kufrigana waa kufru lasgar ahlucilmiga le waa kafirna waxay leeyihin kufrigana waa kufru lakbar qolabana markaa qaraa-in bay deliishadeen iyo calaamada ay leeyihin waxay tusinayaan inuu kufrigiisu yahay qolada le waa akbarna akbar qolada le waa askarkii waa ki yaraan ay leeyihin waa kufru lasgar almuhim waxaa muhi waxaa muhima inaad garato uun kufrigu inuu shareecada kusoo arooray muraadan bihi alakbar almukrij min almilla wa muraadan bihi alasgar gayr almukrij min almilla iyadoo looga jeedo mid weyn oo diinta lagaga baxo iyadoo looga jeedo mid yar oon diinta lagaga bixin oo dembiyada qaarkood oon diintaba lagaga bixin bay shareecadu kufri ku sheegtay macnuhuna waxa weeye de waa dhaqankii kufaarta waxaa laga qaadanayaa nacam oo fawaaidda xadiidka kamida sadaqadu in ay tahay waxyaabaha cadaabka iyo naarta lagaga badbaado oo rasuulku alayhi الsalaatu wasalam wuxu uhi tasadaqna waayo fainii ra'aytu kuna akar ahli naar marka naartaas si aad uga badbaadaan sadaqad la baxa waxyaaba markaa dembiyada lagu dhaafana waa ka mid waxaa laga qaadanaya caqliga bani aadamku inuu ziyaado uu nuqsaamana wakadalika waxa weeyaan aliimaan qofka markaa iimaankiisa iyo diintiisu marka ay nuqsaanto maaha macnaheedu mar walba waxaa nuqsaamiya inuu yahay wuxuu ku dembaabayo oo canaan uu ku mutaysanayo waxaa dhici kara qofka waxaanu ku dembaabahayn oo canaan aanu ku mutaysanahayn in diintiisi ay ku nuqsaanto oo iminka dee xaydka dumarku canaan kuma laha kumana dembaabayaan laakiin maca dalika diintoodu waa ku nuqsaamaysa oo dee salaad iyo soom ayaa ku dhaafaaya oo la mid noqon mayso gabadhu markay xaa-i tahay tii tukanaysay etukanaysay ee soomaysay la mid noqon mayso marka sheikh ulislaam ibnu taymiya raximah llah xadiidkan kitaab liimaan ayaa uu kaga hadlaa waxaana markaa u daliishadaa masaladaasi ah in qofka iimaankiisu uu ku nuqsaami karo waxaanu qofku ku dembaabahay tusaalahaan jahligiibuu ku nuqsaamaya waxa laga jahligaana qofku de inaanu dembi aanu ku lahayn waxyaabaha iimaanka nuqsaamiya jahliga ayaa ka mida oo qofka qofka uu ka jaahilsan yahay waa ka iimaan yar yahay oo waxyaaba fara badan oo ay ahayd inuu rumeeyo ayuu jaahilkay waxyaaba fara badan oo daacaad oo ahayd inuu sameeyo dee iimaankiisu uu ku kordhi lahaana jaahil buu ka yahi maba ogaba xaydkuna waa lamid nifaaskuna waa lamid waxaa lamida maradka ayaa lamida iyo xanuunka qofka طaacaadka iyo dee khayr uu samayn lahaa ka hor istaagaya dee ku dembaabi maayo lakin laa shaka ana hada min nuqsaani diini wixii hore uu samayn jiray ee caado u ahaa iyada waa loo qoraya lakin dee acmaashii kale markaa uu samayn lahaa xanuunku ka fadhiisiiyey dee diintiisii waa ka maqan tahay wey waxaana laga qaadanayaa in diintu ay ziyaado maanaa waana iimaankii oo dadku aanay fi daraja waaxida ahayn darajo qura inaanay wada ahayn dadkao dhami kuwa gaadhsiisan xagga diinta iyo iimaanka iyo camalku inuu ka mid yahay iimaanka oo salaad la-aantii iyo soom la-aantii gabadha xaydka ay ku sifaysnayd dee nuqsaan bay ku keentay iimaankeedii haddaan markaa salaada iyo soomku aanay iimaanka ka mid ahayna dee iimaankeedu mid iska buuxa buu noqon lahaa oo dhamaystiran oo salaad la-aanti iyo soom la-aantu iimaankeeda nuqsaan markaasi kuma rideen waxaa saas oo kale xadiidka laga qaadanayaa caalimka in la muraajacayn karo mas'aladii aan si fiican looga fahmin dib su-aal looga weydiin karo ama asbaabta iyo cilalka iyo adilada la weydiin karo faqulna wa bima ya rasuula allah rasuulka ilah arrintaasi maxay ku dhacday waxaa laga qaadanayaa rasuulka akhlaaqdiisii wanaagsanayd iyo rifqigiisii calayhi salaatu wasalaam iyo umadda siduu ugu naxariisanayay baabun taqdi waa gudanaysa alxaaidu gabadhii xaaidka ahayd almanaasika acmaashii xajka kullaha dhammaanteed ila awaafa awaafkii mooyaane bilbeyti kacbada ay ku dawaafaysay وqاl ibrahim ibrahim wuxuu ibn yaزيid النkcي laa bأsa wax dhibi kuma jira an tqرأ aaaية gabadh iyadoo xaayd inay aayad akrido walam yara ibn cabaas ibn cabaas dhib uma arag biqiraءaةi qirا'adii liljunub qofka junubkii u akriyay walam yara uma arag ibn cabaas biqirاءaةi qirا'adii liljunubi ka junubkaa usugnaatay qur-aanka u akrinayay ba'sa wax dhiba uma arag dee laa shaka janaabadu markaa haddii aanay qur-aanka akrintiisii diidahayn in xaydkuna aanu diidahayn waayo dee janaabadu waa mid laiska suulin karo qofku ikhtiyaar u leey inuu iska suuliyo bikhilaafi alxayd wa kaana anabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulku waxaa yadkuru llaha ilaahay mid xusa fii kulli axyaani wakhtiyadiisa oo dhan macnaa dikrigana dee waxaa ka mida qur-aanka marka marka uu janaabo leeyahay iyo mar kaleba ilaahay waa xusi jiray dikrigana qur-aanka ayaa kamida wey marka inaanay janaabadu qiraaءaة اqur'an qur-aanka akrintiisa qofka ka hor istaagahayn ayaa bukhaari u daliishanaya wa qaalat umu caطiya waxay tihi kunaa nuumaru waxaa nala fari jiray an yakruja inay soo baxaan ciidda alxuyadu dumarka xayd kale fayukabirna ay takbiirtaan bitakbiirihim takbiirta muslimiinta ay la takbiirtaan oo yadcuuna ay ducaystaan marka in aan gabadhii xaaidka ahayd dee dikriga aan loo diidanayn iyo ducadii ilaahay subxana watacaala inay barido ayuu xadiidkaana u daliishanaya kitaab ulciideyn baanu inoogu iman isagoo mawsuula wa qaala bnu cabaasin wuxuu yihi akhbaranii waa i waramay abu sufyaan ana hiraqla dacaa inuu u yeedhay bikitaabi nabiyi sala allahu alayh wasalam faqara'a waa akriyeeyo faidaa fiihi mise waxaaba ku qoran bismi illaahi araxmaani iraxiim wayaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawa aayaddaasina waa ku qoray alaaya marka haddee kufaartuna janaabo iskama maydhaan haddana qur-aankaasi waa akriyeen rasuulkuna inay akriyaan waa ugu talagalay wey wa qaala caطaan wuxuu uhi can jaabirin xaadat waa xayday caaishatu fanasakat waa gudatay almanaasika acmaashii xajka hayra طawaafi طawaafkii mooyaane bilbeyti kacbada lagu dawaafayey walaa tusalli mana aanay tukanahayn waqaala alxakam wuxuu yihi waa alfaqiih alkuufi inii anigu la adbaxu neefka waan gowraca wa ana junubun anigoo janaabo leh wa qaala allahu tacaala ilaahayna wuxuu yidhi walaa taakuluuha cunina mima shaygii waxbaha ka cunina hilibkii lam yudkar ismu llah magaca ilaahay aan la xusin caleyhi guudkiisa markii la gowracay marka anoo janaabole baan wax gowracaa ilaahayna dee sidanuu yidhiyo dee waxaa khasaba markaa inaan bismi illaahi idhaahdo marka anoo junubaan bismi illaahi idhaahdaa wey hadalka khulaasadiisu oo ilaahay subxaana watacaala aan xusaa marka qofka junubka ama gabadha xaaidkaah inay neef gawrici karaan taa iyada khilaaf kama taagna oo dabiixadoodu waxa weeyaan ay ansaxayso gabadhii xaydka lahayd iyo qofkii janaabada lahaa oo shuruudda markaa neefka la gowracay uu ku xalaaloobayo kamid maaha in qofka gowracay uu yahay aahir min alxayd aw min aljanaaba bukhaari raximah llahu tacaala baabkan muxuu u baabaystay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen dee si u caddeeyo uun gabadha xaayidka ah inay gudanayso acmaashii xajka marka tawaafka laga reebo laakiin marka la eego aahaarta iyo axaadiida kale ee mucallaqa ee uu ku keenay tarjamada ama baabka hoostiisa maqsuudkiisu inaanu intaasoo qura ahayn ayaa cad ee maqsuudkiisu uu yahay gabadha xaaidkaahi inay akriyeyso qur'aanka qadiyadda taabashada musxafka ku saabsan horeynu uga faaruqna inaanay banaanayn laakiin qur-aanki inay akriyi karto gabadha xaaidkaahi ayaa markaa aahaartan iyo axaadiian uu daliishanayaa qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa cabdاlcaziiz bn abi salma can cabdiraxman ibn اqasim can ilqasim ibn muxamed ibn abi bakr asidiq can caaisha qaalat waxay tihi kharajna waa baxnay maca nabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka anagoo la socona oo laa nadkuru aan sheegahaynba oon hadal haynba ila alxaja xaj mooyaane xaj qura inaanu gudanayno mooyaane wax kale maanaan hadalhayn waayo dee tamatuca waxaa la dhaha horta in la cumraysto cumrada marka laga xalaaloobo haddana xaj loo ixraamto markaa may aqoon bal dembi baabay u arkayeen falama ji'naa markaanu nimi sarifa meesha la dhahdo tamiftu waan xayday ayay tihi caaisha radia allahu canha fadakala calaya nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ayaa ii soo galay wa ana abki anigoo ooyey maxaa laga qaadanaya waana abki nacam faqaala wuxu uhi rasuulku maa yubkiiki maxaa ka oohinaaya qultu waxaan i lawadidtu waxaan jeclaa wallahi baan ku dhaartee anii anigu lama xuja alcaama sanadkan inaanan xajii lahayn dee xajki waxbaa iga dhex galay qaala wuxu uhi lacalaki waxaa lagaa yaabaa nufistii inaad xayday qultu nacam qaala faina dalika arrinkaas oo xaydkaay shay weeye oo katabahu allah ilaahay uu u qadaray calaa banaati aadama ee fafcalii samee maa yafcalu wuxuu samaynayo alxaaju qofka xajiyaya gayra an laa tatuufii laakiin laa tatuufii ha ku tawaafin bilbeyti kacbada xataa taطhurii ilaa aad daahir garoobayso marka xadiidkan bukhaari raximah llahu tacaala wuxuu u deliishanayaa manaa gabadha xaaidkaa inay qur-aanka ay akriyi karto ee rasuulku w dawaafka mooyaane wax kaloo u diiday baan jirinba oo ifcalii maa yafcalu xaaj qofka xaajku wuxuu sameeyana waxaa kamid a qur-aan buu akristaa ilahay bu subxaana watacaala ou xusaa laakiin ahlulcilmiga le xaaidku qur-aanka akriyi mayso waxay leeyihin xadiidku dee kuma cadda inay qur-aan akriyi karto oo maa yafcalu lxaaj rasuulku markuu leeyahay dee wuxuu ujeedaa maa yatacalaq bimanaasik alxaj wixii dee kamida manaasigta ama acmaashii xajka ama hadal iyo qowl ha noqdo sida talbiyadii iyo ducadii iyo dikrigii ama dee ficilba ha noqdee laakin dee manaasigta xajka kamid maaha qira'atu qur'aan oo meel si gaara loo sharciyey in qur-aan la akriyaa ma jirto allahuma ilaa tawaafka dhexdiisa markuu marayo qofka xaajka ahi rukunka yamaaniga iyo xajarul aswadka halka udhaxaysa ayuu markaasi akriyaya aayadda rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaaba naar ay ku jirto nacam oo weliba dee laga yaabo iyadana cala sabiili ducaa inuu akriyaayo la cala sabiili tilaawa marka xadiidku masaladaasi kuma cadda ayay yidhaahdeen masalada haddii sideeda aynu uga hadalno ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu faray dadka oo dhan in ay ilahay xuskiisa badiyaan ya ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kaiira waana ammaanay kuwa ilahay dikrigiisa farabadiya wadaakiriina allaha kaiira wadaakiraat ilahay waa ka akhiru aaya kui acadda allahu lahu makfirata waajra cadiima rasuulkuna calayh الsalaatu wasalaam dikriga waa dhiiri geliyey yana ficlan iyo qowlan labadaba sa caaisha lede kana yadkuru اllaha calى kuli axyaani xaalad kastaba ilahay waa xusi jiray qur-aankuna wuxuu ka mid yahay min dikri اllaah ilahay xuskiisa ayuu ka mid yahay bal ilahay baa subxaana wa tacaala qur-aanka ku sheegay dikri ku sheegay ina naxnu nazlna dikra wa ina lahu laxaafiduun ilahay baa qur-aanka dikri ku sheegay ilahayna subxaana watacaala wuxuu ina faray qur-aanka inaynu akrino cidda akridana waa ammaanay wakadalika rasuulku calayh الsalaatu wasalaam markaa qof marka loo diidaayo qur-aanka akrintiisa waa in daliil cad loogu diido iyadoon daliil cad markaa lahaynin cibaadada mashruuca ee qira'aة اqur'aan qofka lagama hor istaagi karo daliil صaxiixa oo masaladaa ku cad oo adilada markaa faraysa inuu ilaahay xuso oo qira'aة اqur'aan uu ku dadaalo waxa weeyaan u babac dhigi kara marka la helo ayuun baa laga hor istaagi karaa cibaadadaas mana jiro markaa xadiid gabadha xaaidkaa u diidaya qur-aanka inay akrido oo صaxiixi axaadiidta kusoo aroortay sida uu le ibnu rajab raximah اllahu tacaala waxa weeyaan asaniiduha غayru qawiya waqad dacafaha imaamu axmed raximah اllah axaadiidta kusoo aroortay fi manci aljunub fi manci alxaaid min qira'ati اqur'an waxaa ka mida markaasi axaadiidaasi ku soo aroortay mas'alada daciifka ah xadiidka markaasi odrhanaya wama kana yaxjubhu can qira'ati اlqur'ani kana la yaxjubha can اlqur'ani shayء laysa ljanaaba waxaan janaaba aynu qur'aanka rasuulka uma diidi jirin oo xadiiثu daciif weyi waxaa la mida xadiidka kale laa taqra'u اlxaaid wala اljunubu shaya min alqur'an waa daciif min jamiici uruqihi junubkii iyo xaaidkii toona shay qur-aanka ka mida akriyi maayaan kulu ma fi lamri waa aahaar salafka qaarkood laga soo wariyay sida saxaabada taana waxaa muqaabil o aahaar kale oo dee qaar badan halkan bay noogu qoran yihiin oo laga soo wariyey kuwo kaloo iyaga lamida oo baneeyey marka mar haddii masalada ay isku khilaafeen manaa saxaabadii iyo taabiciintii iyo dee midna qowlkiisu xujo noqon maayo waa daliil in loogu gar qaado daliil cad oo gabadhii xaayidkaa u diidayo qur-aanka inay akrido ama qofkii janaabada lahaana ma jiro musxafka ayuun baanu taabanahayn qaala baab listixaaba istixaabada ama dhabar furanka baabkii ka warramaya kani weyi istixaaba waa jarayaan dam min farji lmara fi gayri awaani waa dhiigaan dhiiggii xaydka ahayni gabadha inuu uu ka socdo oo waktigii dhiigga xaydka uu ka iman jiray muctaadka ahayd wakti aan ahayn soconaya asalkiisuna de waa kala duwanyihin dhiigga xaydka iyo dhiigga dhabar furanka ama istixaabadu sifa ahaanna waa ku kala duwan yihiin axkaam ahaanna waa ku kala duwan yihin oo sifa ahaan dhiigga xaydka waxaa asalo ah inuu yahay aswad madow dhiiggan kalena waa damun axmar oo dhiig cas oo ka dami ljiraax nabarada dhiigga ka yimaada oo kale ah waa dhiig nabar ka imanaya xidid furmay waa dhiig ka imanaya wey waxaa kale ku kala duwayen xagga raa'ixada oo dami waxa weyan alxayd waa natin weyi bikhilaafi dami listixaaba urtiisaa badan dhiigga xaydka laakiin dhiigga dhabar furanku waa ka duwanyi dhiigga xaydku waa ladaac waa mid alam iyo xanuun wata iyo casiraad bikhilaafi dami listixaaba xagga axkaamtana waa ku kala duwan yihiin oo haddaynu soo khulaasayno ynu soo ururino almustaxaadatu kaaahirati fi jamiici alaxkaam gabadha dhabar furanka leh dhiiggaa dhabar furanku markuu ka socdo axkaamta oo dhan waxay kala mid tahay gabadha daahirka oo markaa wax xukumo ay la wadaagtaa ma jiro gabadha xaaidka ee dhiigga xaydka waxa weeyaan leh laakiin masale muhimka waxay tahay sidee u kala saaraysaa ila dhiiggan dhabar furanku waa iska socdaayo sanado dhan baa laga yaabaa inuu iska socdo un dee laa shaka dhiiggii xaydkuna inuu imanayo takhallal uu soo dhex gelayo marka maalmaheeday xaaid tahay oo ay salaadii iyo soomkiiyo joojinaysaa maalmaheedaase ay tahay mid dhiiggan uu yahay dhiiggii dhabar furanka waa iska tukanaysaayo waa iska soomaysaa xadiidka aynu akrino qala xadaثna cabdالlahi بn yusf qala akbarana malik can hishaam bni curwa can abihi can caaisha anaha qalat waxay tii qaalat waxay tihi fatima bintu abi xubays lirasuuli اllahi salى اllahu عalيh wasalam rasuulka ilahi waxay ku tihi ya rasuul الlah inii anigu laa aطhuru maba daahir garoobaba oo waxay moodeysay dhiiggan dhabar furanka ee iska socdaa un sanadada dhan inuu yahay dhiiggaasi dhiig gabadha tahaaradii ka kaxaynaya o dhiiggii xaydka dee la xukuma saasay moodeysa iyadu ay u malaynaysa walihaada bay tihi laa athur oo bimacnaa dhiiggii baa socdaba o aan go ahaynba afa adacu salaata salaada miyaan ka tagaa faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sida riwaayaadka qaarkood ku xusan rasuulku wuxuu yihi laa ay laa tadaci salaata ha ka tegin salaada inamaa dalika kaasi waxa weeyaan dhiigga iska socdaawoon cirqun waa xidid furmay walaysa bilxaydati xaydkii ma aha salaada looga tegaayey faidaa aqbalat ilxaydatu waktigii xaydku marka uu yimaado fatruki salaata salaada ka tag faidaa dahaba markuu tago qadruhaa qadarkii ama maalmo ahaa ama waktiga ahaa ee dee xaydku uu hore kaaga iman jiray faksilii canki dama dhiigga iska maydho oo wasallii dabeetana tuko oo iksilii canka dam loogama jeedo istinjaaduuna waxaa looga jeedaa maydho de riwaayaadka qaarkood bay ku cadday uma iktasilii wasallii maydho oo oo tuko markaa gabadhii haddii dhabar furan uu ku dhaco waxaynu tilmaanay dhiigga dee istixaadada inaanay salaad iyo soom aanay uga tegahayn ninkeediina aanay kaga xaaraantimoobahayn dawaafki iyo wax allaale wixii xaydku u diidayo o dhan damulistixaada u diidi maayo markaa sidey ku kala saaraysaa shan sanadood toban sanadood baa laga yaabaa damulistixaada dhiiggaa dhabar furanku inuu ka socdo dee dhiiggii xaydkuna waa soo dhex gelaya ahlucilmigu waxay dhahan dumarkii waa qaybsamaan waxay u qaybsamaan gabadh caado go-an lahayd gabadh caado go-an lahayd waa ta koowaad oo maalmo gaara uu ka iman jiray dhiigga xaydku toddobada cishe bisha u horeeya ama lixda cishe bisha u horeeya maalmahaasi marka la gaadho ayuunbay isku tirinaysaa inay tahay xaaid oo dhiiggaa ka socda yahay dhiiggii xaydka maalmahaasi markay dhammaadaanna waa maydharaysaa waa tukanaysaa waa soomaysaa dhiiggii kale isagoo ha iska socdabe ee dhabar furanku ya ta labaad waxay noqonaysaa gabadh aan caado go-an lahayn laakiin cindaha tamyiiz labada dhiig bay kala sooci kartaa oo dhiigga xaydka ee ka imanaya iyo dhiiggan dhabar furanka ee ka imanaya waa kala sifo duwan yihin sifaadkoodiina waa kala taqaanaa dee maalmaha dhiiggaa ka socdaa uu leeyahay sifadii dhiigga xaydkana xaaid bay noqonaysaa axkaamtii gabadha xayd kale ayay yeelanaysaa maalmaha sifadu ay isbedeshee dee sifadii dhiigga dhabar furanka ay yeelatana dee waa maydhanaysaa oo dabeetana waa tukanaysaa waa soomaysaa gabadh daahira ayay isku xisaabinaysaa isku tirinaysaa haddaba waxaad ka warantaa haddii labaduba ay jiraan oo gabadhii caadana waa lahayd go-an maalmo go-an oo xaydku ka yimaado sifadii dhiiggana waa taqaanaa cindaha cindaha caada wa cindaha tamyiiz hadday labadu isu waafaqaan taasi iyadu dee ishkaal ma le lakin haddii labadu iskhilaafaan ka waran oo maalmihii caadada go-an ay lahayd xaydku uu ka iman jiray maalmo aan ahayn ayaa dhiigga ka socda uu leeyahay sifadii dhiigga xaydka marka hal tactamidu calى alcaada am tactamidu calى صifa ma caadaday ictimaadaysaayo maalmihii ay xaydi jirtay ayuun bay inay xaaid tahay isku tirinaysaa walow dhiiggu yaanu lahaanin sifadii dhiigga xaydka mise sifada ayay raacaysaa ahlucilmigu waa isku khilaafeen sida saxiixaana aصifatu sifatu dam aqwa min alcaada o caado waa isbedbedeshaa inay guurtaaba dhici karta inay korodho inay nuqsaanto laakiin sifada dhiiggu waxa weeyaan isbedbedeli mayso marka haddii caadadeedi iyo sifadii dhiiggu ay iskhilaafaan sifada ayay qaadanaysaa oo dhiigga sifadii xayd kale maalmaha uu socdo ayuun bay xayd ay isku tirinaysaa nacam waxa ay noqonaysaa xaaladda saddexaad alxaalaة thaalitث caado go-an gabadhaasi inaanay lahayn oo caadadeedu ahayd mid guurguurta isla markaana aanay dhiiggiina ay kala sooci kari weyday oo dee sifaadkii ay isaga ekaadeen gabadhaasi maxay samaynaysaa haadihi aydan waxa ay ku dayanaysaa oo ay la xay tirsanaysaa dumarka ay qaraabada yihiin maalmaha dumarkaasi ila dhiiggeediina waa iska socdaaye maalmaha dumarkaasi ay xaydaan ayuun baa iyadana dhiiggan ka socda dhiiggii xaydka inuu yahay ay kasoo qaadaysa marka iyagu ay daahir garoobaanna waa maydhanaysaa waa tukanaysaa daahir bay isku xisaabinaysaa macanaa tarjicu ilaa caadati nisaa'iha baabka markaa xaydka iyo istixaadada iyo fuqahadu aada iyo aad bay hadalkiisa u farabadiyaan waxaanad aragtaa rasuulku alayh salaatu wasalaam sida uu koobay oo axaadiisa baabka kusoo aroortay aad bay u kooban tahay marka hadalkaa faraha badan inaan loo baahna inuu masaaisha la sheego degankooduna waa masaa'il taqdiiriya intaa markaa axaadiida kusoo aroortay ee axaadiidu ay ku caddahay ama laga istimbaatayo ayaa baabkan axkaamtiisa ku fila weeye waxaa laga qaadanaya xadiidka gabadhu inay nin aan dee maxram u ahay in ay fatwo weydiin karto weliba ay weydiin karto waxyaabaha dumarka la xidhiidha waxaa laga qaadanaya ninku inuu gabadha sawdkeeda maqli karo lilxaaja lakin sawdkeeda sawd dabacsanoo wax fitnaynaya waa inaanay ka dhigin falaa takhdacna bilqowl fayaطmac aladi fii qalbihi marad baabu gasli dami lmaxiid dhiiggii xaydka maydhistiisa ayuu u baadiyey laga maydho meeshii uu gaadhay qala xadaثana cabd لlahi bn yusuf qala akhbarana malik can hishaam ibn curwa can faطima bint اlmundir ibn zubayr can asma binti abi bakri anaha qaalat waxay tihi sa'alat waa weydiisay imra'atun gabadhi rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam faqaalat waxay tihi ya rasuula allah ara'ayta ka waran ixdaana midkayo idaa asaaba hadduu gaadho thawbaha maradeeda addamu dhiigii min alxaydati ee min dami lxayda dhiigga xaydka ka mid aha kayfa tasnacu sidee yeelaysa faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi idaa asaaba hadduu gaadho thawba ixdaakuna midkiin maradeeda addamu dhiiggii min alxaydati dhiigga xaydka ka mid ahaa faltaqrushu manaa inta ay biyo ku qoyso ha ku jejabiso marka hore si jurmigiisii marada dul saaraa iyo buurbuurkiisa horta uga daato uma litandaxu ay litaksilu ha ku maydho bimaa-in biyo ha ku maydho uma litusallii fiihi dabeetana ha ku tukato xadiidkani markaa waxa uu tusinayaa dhiigga xaydku inuu yahay najaas oo aan lagu tukan karin waxaa kaloo laga qaadanaya طahaaraة thawb inay ka mid tahay min shuruud الصalاة marada lagu tukanaya inay daahir ahaataa shuruudda salaaday ka mid tahay rasuulku wuxuu sheegay maradaasi dhiigga xaydku uu gaadhay inay ku tukan karto uun marka waxa weeyaan ay maydho kadib uma ay bacda اlغusl litusallii fiihi ha ku tukato waxaa laga qaada inay mustaxab tahay intaan maydhista la bilaabin marka hore dhiiggii in laga jejabiyo marada oo qori ama cidida lagaga xoqo marka uu ka daato kadib haddana meeshii la yaro qooyo oo biyaha lagu yaro xafuujiyo si kii dunta dhex gala usoo baxo mar saddexaadkana waxa weeyaan la maydho qaabka noocaasa in loo maydha waa mustaxab laakiin iyadoo aan tartiibta noocaasi aan la marin haddii maradii maydhisun lagu bilaabo waa mujzi oo maydhistaasi mar hadday najaasadii meesha ka kaxayso waa ka gudaysaa qaala xadaثana asbq w asbq ibn اlfaraj alfaqih almasri almaliki qala akbaranii ibn wahdi qala akbaranii camr ibn اlxariث almasri can cabdiraحman ibn اlqasim ibn mxamed ibn abi bakr xadaثahu can abihi alqasim can caaisha qaalat waxay tihi kanat waxayd ixdaana midkayo taxiidu mid xayda uma dabeetana taktarisu dama dhiigga ayaa ay ka xoqi jirtay min thawbiha maradeeda cinda tuhriha marka ay daahir garowdo fataqsiluhu waana maydhi jirtay dabeetana waa maydhi jirtay wa tandaxu waa rushayn jirtay calaa saa'irihi meeshaa dhiigu gaadhay mooyaane meelihiis marada meelaheeda kale uma tusalli fiihi dabeetana waa ku tukan jirtay marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa maradii haddii najaasi ay gaadho haddaan markaa loo baahan dee in lagu tukado oo cibaado lagu guto in la maydho si deg dega loo maydho inaanay waajib ahayn oo lagu dayn karo oo maradaa dhiigga xaydku uu maray macnaa goorma ayay meedhi jireen dumarkii rasuulku alayh salaatu wasalaam marka ay daahirgaroobaan ee inay ku tukadaan ay u baahdaan waxaa kaloo markaa xadiidka laga qaadanayaa sida xadiidkii horeba dhiigga xaydku inuu yahay najaas in marada laga maydhaana ay tahay waajib oo aan lagu tukan karin mara najaasole inaan lagu tukan karinna waa laga qaadanaya baab ictikaafu ictikaafkiibu u baab yeli mustaxaaba gabadhii mustaxaadada ahayd dhabar furanka lahayd ayay ictikaafaysay iyadoo dhiigu ka socdo qaala xadaثana isxaaq ibnu shaahiin abu bishir alwasiti qala xadaثana khalid ibn cabd illaahi alwasiti can khalid khalid ibnu mihraan alxadaa weeye khaalidka labaad can cikrima can caaisha ana nabiya salى اllahu alayh wasalam ictakafa waa ictikaafay ictakafa waxaa ictikaafay macahu rasuulka la jirkiisa bacdu nisaa'i dumarkiisii qaar ka mida wa hiya mustaxaadatun iyada oo dhiiggii dhabar furanku uu ka socdo oo tara dema dhiiggii aragtaba farubama waxaa laga yaaba wadacat inay dhigto atasta tashtigii taxtaha hoosteeda min addam dhiigga ka socda awgii wa zacama wuxuu sheegtay cikrama ana caaisha ra'at inay aragtay ma alcusfuri biyihii lagu daray cusfurka manaa huruudda faqaalat waxa ay tidhi kaana haada waxaabaad moodaa kan shay-un shay oo kaanat fulaanatu heblaaya tajidu ay heli jirto ka iman jiray manaa biyahan cusfurka lagu daray midabkoodu wuxuu eegayay midabka dhiiggii dhabar furanka heblaaye ka iman jiray marka gabadha mustaxaabada ahi waa gabadh daahira sida aynu tilmaanay walihaada waa ictikaafi kartaa oo dee waaba salaadii ayaabay tukanaysaaba rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam gabadhii mustaxadada ahayd uma diidin inay ictikaafto bal waa u ogolaaday arrinta قال xdثna qتaybة qال xadثna يزيد بن زuريع عن khالد عن عكرمة عن cائشha qاaلت waxay tidhi اعتkفa waxa اعتikاafay mعa رasuuل الlahi صلى الlهu عليه وasلم rasuulka ilaah la jirkiisa imرأaة gabadh min أزwaaجihi kamida xaasaskiisii fakaanat waxay tara dma mid aragta dhiiga iyo وsfرaةa huruuda وtst iyo وtashdigina taxtaha uu hoos yaalo wayo tusalي iyadoo tukanaysa waxaa markaa laga qaadanayaa qofka waxa waysada ka jabiyaa uu yahay macanaa mid daa'ima oo iska soconaya inuu salaadiisii iska wadanayo iyadoo shaygaasi uu socdo iyadoo dhiiggaa dhabar furanka uu ka socdo oo tashtimo hoos yaallo si aanay masaajidka markaa u talwiisin ama u wasakhayn ayaa ay iska tukanaysa qaala xadaثana musdb qala xadaثana muctamir can khaalidi can cikrima wa khaalid ibnu mahraan alxadaa khaalid kaboole markaa kabaha ma toli jirin mana waxaa loogu bixiyey waxa weeyaan nacam لأنه kاna يجاaلسهم عن عكرمة عن عائشة أنa بعd أمahاaت المؤمiنيiن أمahاaت المؤمiنيiن kuwo kamid ayaa اعتkفت mid kamid ayaa اعtikاaftay وahiy مستaxاabة iyadoo dhiigii waxa weeyaan xayd kale marka gabadha مستaxaadadaha iyado maساaجka waa ku nagaan kartaa maعna بiلا khiلاaf waana اعtikaafaysaa waana tukanaysaa xataa iyadoo masaajidka ku jirta haddii dhiigga uu ka yimaado lama farayo inay ka baxdo waxaa shardi ah un masaajidka in looga aamin yahay inuu dhiiggeedaasi gaadho waxaa markaa la xukum noqonaya qofka daa'im alxadadka wixii waysada jebinaya uu ka socdo neeftii ay ka socoto ama kaadidii baabun hal tusalli lmar'atu gabadhii ma ku tukanaysaa fii thawbin maro xaadat fiihi ay hore ugu xaydday qala xadaثna abu nuعaym qala xadaثna ibrahim ibnu naafic can ibni abi najiix cabdالlahi ibnu yasaar baa la dhaha magaciisa almaki can mujaahidin qaala wuxu uhi qaalat caaishatu waxay tihi ma kaana uma sugnayn lixdaanaa midkayo haddaanu nahay dumarkii rasuulka ilaa thawbun waaxidun maro qura mooyaane oo taxiilu fiihi ay ku xaydo oo maro qurun baanay lahay markay xaydana taasun bay ku xaydi jirta marka waxay idiin muuqata de xadiidkan iyo xadiidka umu salma inay iskhilaafsan yihin oo musalama waxay tilmaantay mare xaydka u gaara inay lahayd oo waktigaa xaydkan ay xidhatay iyo maryo kaloo dheeraadka ah marka waxaa laisku waafajinaya in la dhaha caaisha waxay ka warramaysaa fii awali ilamr arrinka bilowgiisii markii noloshu aadka cidhiidhiga u ahayd umu salamana dee dharba aan la helayn umu salamana xaaladan ay ka warrantay waa markii waxoogay noloshu ay yaro dabaacdee dee dhar iyo la yaro helay faida asaabahu marka uu asiilo ama uu gaadho maradaa shay-un shay oo min damin dhiig ka midi qaalat way ku odhanaysay qaaladan waa tii lagaga xikaayoonayo ficilka afkay ka odhanaysay maaha gacantay ka odhanaysay wey dariiqihaa candhuufteeday sidaa ku odhanaysayo faqasacathu waa ku masaxaysay bidufrihaa ama waa ku xoqaysay bidufrihaa ciddideeda ayay ku xoqaysay marka gabadhu maradii markaasi ay ku xayday dee haddii ay daahiriso waa ku tukan kartaa xadiidkan culimada qaarkood ayaa tacniyey waxay dhahan waa munqaطic bay yidhaahdeen oo mujaahid caaisha waxba kama maqal abu xaatim baa kamid culimada sidaa yidhi laakiin waxa weeyaan qowlkaasi waa marduud oo riwaayaadka qaarkood bay sariix ku tahay cinda albukhaari iyadoo mujaahid uu tasriixiye xadiidka caaisha inuu ka maqlay inuu markaa mujaahid ka maqlay caaisha waxna dee aima ayaa sugtay ibnulmadini uu kamid yihi wlmuhbit muqadam calى الnaafi qofka suga ayaana laga horaysiinaya kadiida waayo kadiidaa cilmi la-aan buu ka warramay inaanu masalada ogeyn oo cilmi dheeraada buu hayaa ka sugaa ibdiraabna marka waa lagu cileeyey xadiidka laakiin inuu ikhtilaaf sanadkiisa ku jiro aan la iswaafajin karin lakin sida saxiixa waa la iswaafajin karaa waxa xadiidka ahlucilmiga qaarkood ay u daliishadeen jawaasu izaalati الnajaasati bigayri اlma inay banaan tahay najaasada in lagu suuliyo waxaan biyo ahayn in lagu suuliyo oo maqsuudku waxa weeya najaasada meesha in laga kaxeeyo ama biyaha lagaga kaxeeyo ama wax kalaa lagaga kaxeeyo oo dee candhuuftu biyo ma aha haddana xaydkii inay ku xoqi jirtay candhuuftaasi dee xaydka markaa ama dhiigga candhuuftu ay kaxaynaysa ama laa shaka waa dhiig yar wey ayaa caaisha radi allahu canha inoo sheegtay marka dee candhuuftaasi inay daahirinayso ayaa laga qaatay waana sida saxiixa ah inaanay biyuhu shardi u ahayn izaalatu najaasa oo haddii wax kale najaasadii lagu maydho oo najaasadii meesha ay ka baxdo oo cayntaa najaasada lala ee xun ayaa axkaamta wadatay mar hadda iyadu meeshii ay ka baxdayna dee khalaas axkaamteediina waa la baxaysa oo alxukmu yaduuru maca cilati wujuuda wa cadama shaygaa in la isticmaalo waxa loo diiday waa waxaa xune najaasada la idhaahda inuu meeshaa joogay ayuu xukunku ku xidhay haddii la helana xukunkii waa la helaya haddii la waayo dee meesha ay ka baxdana axkaamteediina waa la baxaysa waxaa kaloo laga qaadanayaa inaan izaalatu najaasa cadad ama tiro aan loo shardiyin sida saxiixa ah ee maqsuudku uu yahay in la suuliyo oo cadad tiro ah oo in la maydhaa ay waajib tahay ma jiro wallahu aclam waxka bilahi tawfiq wsala allahu ala nabiyina mxamed wala ali wasab